asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada waa xubinteennii murtida maanta xubinteenna murtida maanta waxaan badanaaba kusoo qaadanaa sheekooyinkeenna farada badan ee kolba qaab aanu ka soo qabanno hadday ahaan lahayd sheeko caruureeddii oo la cilmiyeeyey hadday ahaan lahayd sheeko sugaaneeddii hadday ahaan lahayd sheeko odayeeddii hadday ahaan lahayd sheeko waalidiintii ama sheeko waalidkii ama sheeko qaraabanimadii waxaasoo dhan waa sheekooyinka farada badan ee bini-aadanka ay wax ku dhex maraan ama ay habka ay wax isugu gudbiyaan ee sheekooyinka ay ku qaybsadaan qaybo ka mid ah weeyaan dhammaan sheekooyinka noocan waxaana badanaa idinla wadaaga aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waxaana halkan idinka soo gudbina annagoo bahweynta idaacadda star f m oo isku duuban sheekooyinka noocaasa waana sheekooyinka la dhihi karo kolba qaab ayay ka imaadaan qaar waxay ka imaadaan mahmaah labaaley ah qaarkood waxay ka imaadaan halley qaarna waxay ka imaadaan saddexley waxaanu gundhig uga dhignaa iyo aas aas ama aan ku sargoynaa oo badanaaba aan ku soo xidhnaa sheeko kasta oo aan ka sheekayno oo xubinta murtida maanta ku sal leh ama xidhiidh la leh hal mahmaaha oo aanu uga dhigno khatim xubinteenna murtida maanta waxaan kusoo qaadanaynaa idamka eebe waxaa la yidhi waxaa jirtay islaan la odhan jiray caraweelo islaantaa waxay ahayd islaan sida la sheego boqorad ah boqorad haween ayay ahayd taasoo ahayd mid ragga cadaadisa badanaaba marka laga hadlahayo sheekooyinka dhaqanka soomaaliga inta badan waxaa laga yaabaa inaadan sheekooyinka gabdhaha ama mas-uuliyadoodii ama xilgudashadoodii inaadan aad iyo aada uga arag waana mid ka mid ah siyaalaha la dhihi karo heer galbeedyada iyo ummadaha kale way inooga faa'iidaysteen sababta oo ah sheekooyinka inta badan laguma soo daro dumarka soomaaliyeed lagamana dhigo safka hore kuwo lagu soo qaato sheekooyinkooda inta badan sheekadan markaa caraweelo waxaa la yidhi caraweelo waxay ahayd boqorad haween oo ragga ka adkaatay taasoo wadatay dumar ula dheer ah oo warmoole kuwaasoo yaqaana sida loo halgaado warmaha ama loo galo dagaalada culculus gabadha caraweelo waxay ahayd gabadh sida taariikhda soomaalidu ay sheegto balaayo ah oo aada iyo aad naag hoogad ah xogo fara badanna haysa taasoo ahayd mid aada iyo aad tafliiqin fara badan nolosha iyo qaybaheeda uga gudata waxay ahayd gabadha caraweelo mid la dhihi karo maskax firfircoon ayaa ku rarnayd waxayna ahayd mid la dhihi karo waxaa saarnaa matoor mas-uuliyadnimo walow laga yaabo inay ahayd mid lagu tilmaamo inay ragga gacan bidixayso walow ay sidaas tahay haddana gabadhaasi waxay ahayd gabadh taariikhda soomaalidu sida ay sheegto balaayo ah oo waxyaalo fara badan intay soo jafjafto ama ay jilfactirto haweenka talooyin fara badan siisa raggana amara siisa waa xilliga iyada ay joogtay weliba waxaa kaloo lagu sheegaa inay ahayd gabadh balaayo ah oo ragga xaniyaha ka siibta sida dibiga baqayga la dhaho oo kale ama ritiga dhufaanka ah ama wanka tumayada oo kaleento gabadh ragga ka dhigta inay tahay ayaa laga sheegi jiray walow sheekooyinkeedu ay sheekooyin aada iyo aad u fara badan yihiin waxaa kaloo ka mid ah talooyin fara badan oo qiimeynta ragga ku saabsan inay siin jirtay gabdhaha caraweelo markaa waxay samaysay oo ay tidhi haddii ilaahay idmahayo amar bay bixisay raggii ay xukuntay bay ku tidhi qaansaroobadaas cirka ku taagan oo kaleento dhig la mida ayaan rabaa ragyahow inaad ii keentaan waxaa jiray nin oday biiqa la dhaho iyada qabay oday biiqa ayay u tageen waxaa li oday biiqow caraweelo wayna xujaysay waxayna tidhi dhigtaas qansaroobaada dhig la mid ah ama la nooca oo sideedoo kaleenta u dheer una qurux badan ii keen wuxuu yidhi orda ku noqdo oo waxaad dhahdaan wixii lagu gaadhi lahaa keen adigu horta marka hore bal dhigta intaadan noo dirin waa inaad keentaa qalabkii lagu gaadhi lahaa qaansaroobaaddan dhigta le-eg ama lagu samayn lahaa adigu soo diyaari caraweelo markaa kabacdi ayaanu keenaynaa dhigtaad noo dirtay qiimo kaste oo inoogu kacday waa xujo iyo xujo ka horge iyadu waxay tidhi qaansaroobaadaas dhig le-eg ayaan rabaa isaguna wuxuu ku yidhi orda oo wixii lagu gaadhi lahaa dhigtaas qaansaroobaada le-eg orodkeen sidaas ayay xujadii ku furantay markaasay tidhi gartan oday biiqaa gadaal u fadhiya hadalkii caraweelo ayaa ahaa gartan oday biiqaa gadaal u fadhiya mahmaahda maanta ayaan kusoo qaadanayna xubinteenna murtida maanta waxaa weeye idamka eebo xamiido xaajana way rabtaa qalqaalkii ka horreeyeyna ma hayso xamiido xaajana way rabtaa qalqaalkii ka horreeyeyna ma hayso